xisbiga mucaaradka ee waddaniga ayaa ka hadlay doorashooyinka somalilan ka dhici doona saddex toddobaad kadib hogaamiyaha xisbigaasi xirsi cali xaaji xasan ayaa doorashada uga warramay khadar maxamed cakulle walahi khadarow caqabado badan baa lasoo maray oo laga soo gudbay oo murano badan baa lasoo maray laga soo gudbay iminka komishinka dee dabcan ah hay-adda gacanta ku haysa ilaa hadda siday u wadaan iyo meeshii wax marinaya waxaan isleeyahay way fiican tahay ilaa hadda wax soo baxa mooyaane waxaan isleeyahay meel fiican bay maraysaa oo liiskii finalka soo baxay oo la sugayo inay yani hadday tahay waraaqihii codaynta iyo hadday tahay goobihii qorshayntoodii un la galo yani howlaha harsane hadda way kooban yihiin waxaa lagu sii siqayaa way kusii dhowdahay in xilligii doorashada loo dareeri lahaa ay soo dhowaato diyaargadeedii abagabaheediina uu iminka fiican yahay markaad geeska eegto xisbi ahaan sideed u aragtaan siyaasadda gobolka ee dhinaca nabadgelya ama siyaasadeed guud ahaan geeska africa wallaahi adigu dhaqdhaqaaqyo iyo waxyaala laga warwari kalaaba way ka jiraan laakiinse waxaan ka ahay runtii siniyad wanaagga ama optimistic baan ka ahay dareenkayga waxaan isleeyahay dariiqa wanaagsan bay kusoo dhici doontaa hadda wax muranadoodu la xaliilay wax muranadoodu iska dhowdhooyin way muuqataa marka markaan geeska weydiisay geeska waxaan isleeyahay insha allahu dareen wanaagsan baan ka qabaa inuu mustaqbalka ku damayn doono
dadka somalilan codbixiyaasha waa doorashadii toddobaad ay u dareerayaan laakiin sibay u cusub tahay sasaar ama isku sidkan deegaan iyo wakiilo oo laba mudan in lasoo dooranayo ma is leedahay wacyigelin way u baahan yihiin dadka codbixiyaashii walaahi hadaw doorashada iguma cusbo oo doorasho badbadka soo galeen dadka reer somalilan doorasho ay ama ama waxa weeyaan ku doortaan ay madaxdooda ku doortaan ama baarlamaan ama madaxweyne oo toosa intaba ay soo galeen marka runtii kuma cusba laakiinse waxa keliya cusub waa labada doorasho wada socda waana iyadana waxaan isleeyahay wax weyn oo mushkiladii maaha siday u codayn jirta halkii qofku hal waraaq ka qaajin buu la warqood qaadanaya oo ku codaynaya marka mushkilad weyn uma arko yacni inaguna reer somalilan ahaan iminka wakhtigan doorashooyinka badan aynu soo maray xilli garaadegoysahoo xataa aan qariibsanayo inaynu xilligan muran dib u istaarnaba yani xilli laynagaga daydo oo dunidu inagaga dayarto oo jaarku inagaga daydo inaynu doorashooyin soo maray aynu gaamuro ayaynu ku dhoweyn aynu doorashooyin badan soo marray soo qabsanay ka soo baxnay duruufo adag iyo tan maanta la joogo tu ka liidata aynu soo marray marka waxaan isleeyahay runtii meel fiican bay maraysaa wax laga warwaro badan iyo yani garashalaan aan isleeyahay dadku bulshadu way garan waayi doonaan midnaba ma arko wakhtigan xaadirka ahe waxay u baahan doontaa un in dee waxoogaa un wacyigelino ku saabsan dhacdada ah labada warqabood iyo sida loo kala codaynayo
ugu dambeyn xildhibaanada kudhe musharaxiinta ku dhegeysanaya xisbiga doonaya ka sharaxnaadaan laakiin waa rag iyo dumar isu diyaarinaya in la doorto dadka musharaxiinta ku dhegeysanaya wallaahi musharaxiinta iyo xisbiyada iyo xukuumadda iyo dhammaan inta doorashada danaynaysaba waxaan u arkaa in aan waxaan ku leeyahay aan u arkaa in doorashaynu gelaynaa inaguma cusbaa qofkii calafkiisu ku ilaahay subxana watacaala u qoray samadu ku qoran yahay ayuunbaa heli doona sida loo kala bursanaya iyo sida loo kala badsanaya waa wax qadarka ilaahay subxana watacaala sii qoraa dadaalkuna biniaadamka waa la faray qof walba intuu dadaal kale dadaalo marka waxaan qof walbana dadaal waana qoranto waa maktuub waxaad helaysaa uu qoran yahay marka shayga ugu muhiim muhiimsan waxa weeye war waxa weeye qarankeenu inuu guulaystaynu doonaynaa oo aynu wada guulaysano si haddii doorasho suucan inoogu dhacdo hagarlaan dhibaato la-aan inoogu dhacdo hagardan la-aan inoogu dhacdo isqabsi la-aan inoogu dhacdo qarankeenna guulaysan doona after all marka laga laga yimaado waxaasoo dhan qof walibana wuxuu helay wax hore ugu qoraa dadaalla yani dee nin walba waa faran yahay nin walba dadaal marka waxaan u arkaa runtii musharaxiinteena aad qof walba dadaal kuna qanac qanaacada wixii qadarka ilahay ku dareera hogaamiyaha xisbiga wadani ee somalilan xirsi cali xaaji xasan oo u warramay khadar maxamed cakulle ayuu kaasi ahaa